iyadoo xilligan dalka ay ka jirto abaar baahsan taas oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada ayaa qoysas barakacyaala oo ku nool kaamka diini ee deegaanka la foole ee dulaadka magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa xilligan haysta duruufo kala duwan oo ay ka mid tahay hoy la-aan caafimaad darro iyo raashin la-aan barakacyaasha ayaa waxa ay isugu jiraan dad ka soo barakacay deegaanka la foole ee gobolka shabeellaha hoose iyo kuwa hore u deganaa kaamka qaar ka mida barakacyaasha ayaa ka hadlay baahida ka jirta kaamka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin sidoo kale waxa ay codsadeen in gargaar bini'aadinimo lala soo gaadho kaamka oo waxaad deganahay oo diini aan deganahay saddex sano imni wax la jiro ahaan umehan joognaa unanka waa baahannahay walaalayaalow inaa unankana nusoo daydiinaan rabnaa waa baahanahay bii iyo muguri ma haysani saddex sanaan joognaa bii la-aan muguri la-aan hay nafaanahni inaan guri noola soo gaarsidaan rabnaa diilinka kaankiisaan joognaa inaan noola soo gaar garabka noolaga soo qabtaan rabnaa raashinkilkeen waa la leexsadaa
waxaan haysano malihin meesha annagana ku rabaasanahay deegaanaan nahay
deegaanka la foole ee dulaadka magaalada muqdisho ayaa xilligan waxaa ku sugan barakacyaal badan oo isugu jira caruur haween waayeel iyo danyar kuwaas oo u baahan in la caawiyo